wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa soo gebagabisay xamlada waxarid ilmu'miniin taasoo ka fushay deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada dadkana lagu baraarujinayay inay ka qayb galaan jihaadka culimada diinta islaamka ayaa gaaray deegaano iyo degmooyin waxaana goobaha isku imaatinada ah ay kula hadleen bulshada iyagoona dawaad cilmi ah ku qabtay masaajidda culimada ka qayb galay xamladan waxaa ka mid ahaa sheekh fu-aad maxamed khalaf isagoo dadka u jeediyey kalimad muhiim ah markii jihaadkii aan ka tagnay oo beerihii iska falannay nebigana waa sheegay calayhi salaatu wasalaam inay gaalada noo imaanayso ayna dullaysanayso can ibni cumara radia allaahu canhuma qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam goormaa waaye markaas gaal waa laga adkaaday markuu nabigiisaan dhahay idaa tabaayactum bilciina wa akhadtum adnaaba albaqar wa radiitum bizarci saddex waaye marka koo ganacsi hadduu ku raali noqdo koona beer oo ku raali noqdo koona lo-da seenteeda uu dabagalo dadkoo waxay bilaabeen xoole inay dhaqdaan dad beero fashaan dad iska ganacsadaan wa taraktum aljihaada jihaadka aad ka tagtaan maxaa dhacay sallata allaahu calaykum dullan laa yanzicuhu xataa tarjicuu ilaa diinikum waxaa idinku dhici doonto gaalkiina dagaalamaayo idinkana beere iska falanaysaa dulligaa idinku dhacaayo allahna dulligaa ma idinka siibaayo ilaa diintiina a u laabatiin ilaa aada jihaadiin oo gaalada iska celishiin sidoo kale sheekh mustafa asalafi oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ayaa ka mid ahaa culimmada ka qayb galay jowladan dacwiga ah wuxuuna ka jeediyey mid ka mid ah masaajida ku yaala gobolka kalimad taxriid ah jihaadka barakuu leeyahay nafciyuu leeyahay nebigu sal alla alay wasalama calaykum biljihaadi fii sabiili illah fainahu baabun min amboobi iljanna yudhibu allahu bihi alhama walhama jihaadka hamigu ilaah ku saaraa guul baa lagu helaa marka walaalayaal waxay taagan tahay inaan laa ilaaha ila allah difaacanno laa ilaaha ila allah min ajlihaa nuqtalo laa ilaaha ila allah bidimaa'ina narfacu laa ilaaha ila allah min ajlihaa nuqtalo sheekh maxamed jamaal oo isaguna ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa ka mid ahaa culimmada wilaayada shabeellaha hoose ee qaybta ka ahaa xamlada taxriidka ee buurinta jihaadka gaaladii qorayshta ahayd oo kibirka iyo qooqa caalamka isbiday adduunka inay gacanta ku hayaan muslimiinta inay soo afjarayaan inay ka xoog badan yihiin maalintaasi walaalayaal xaqiiqadii baa la arkay xaqiiqadii bay arkeen carab oo dhan in islaamka uu xaq yahay inuu guulaysanayo ayay ogaadeen marka ikhwaani fillaah maanta lama rabo inaan cizi iyo cani sharafteeni cizigeeni inaan meel uga dhacno ma aha jihaadkan oon ka fadhiisanno waxay keenaysaa cizigii iyo sharaftii ilaahay subxaana wa tacaala oo aan meel uga dhacnay ayaa imaanaysa ugu dambayn sheekh cabdisamed abuu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa inooga warbixiyey deegaanada iyo degmooyinka lagu tegay xamlada isagoo sidoo kale u mahad celiyey culimmada iyo waxgaradka qaybta ka ahaa xamlada waxaan kaloo lagu mahadnaqaynaa suurtagalta uu noo suurageliyey iyo mogtahay shaqadii aan haynay oo taxriidka ahayd insha allah tacala gogoyada na soo gaarsiiyan aan lagu mahadnaqaynaa noo soorageliyay si amni ah noogu soo dhammaystiray deegaano badanaan ilahi subana taala na waafajiyey inaan soo marno jazaakum allahu khayran waan u mahad celinaya dadka ka qayb qaadatay odayaasha culimmada iyo akhyaarta kale ka qayb qaadatay ilahi subana taala miisaanka xasanaadka allah u saaro xamladaani si aad ka warqabtaan magaceeda waxay ahayd waxarid ilmuminiin cala alqitaal shacaarkeedana waxaa kun fii thaqri min thuquur islaami mawaadicda dadka lagu baraarujinayay haddaan wax ka soo qaato waxaa ka mid aha aljihaadu fii sabiilillaahi oo maanta ah waxyaalaha ummadda sharafkeeda soo celinayo waxay ka dhacday deegaano badan ee ka dhacday xamladaani oo toolooyin leh oo deegaano leh oo mugtahay meelo badan oo fog muddo sii jidamis insha alla tacaala dad badana ilahi subana tacaala mugtahay wax badan mugtahay ku fahmay dad badana camalka iltixaaqay oo ku biiray xamlooyin badan oo nuucan ah ayaa waxa ay bulooyinkii lasoo dhaafay ka dhaceen wilaayaadka islaamiga ah ee ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo ay dadku ku qaateen mawaadiic fara badan oo wax badan ay ku fahmeen